subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax ee reediyo muqdisho kuwada ugu waaweyna waxaa ka mid a dowladaha soomaaliya iyo masar oo iska kaashanaya dhinacyada gargaarka bini'aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka shacabka ku nool magaalada jowhar oo soo dhoweeyey jadwalka doorasho ee guddoonka baarlamaanka maamulka hirshabeelle maamulka gobolka banaadir oo booqday goobihii uu saameeyey roobabkii saacdihii lasoo dhaafay ka da'ay muqdisho wararka dibadda ee warka subax ee reediyo muqdisho aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah musharaxiinta xisbiyada dalka maraykanka ah oo wada ololahooda ku aadan doorashada dalkaasi mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa labada bisha noofembar sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qodobada warka subax kuwooda ugu doorka roon u diyaar garooba warkiga oo fidsan dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa iska kaashanaya dhinacyada gargaarka bini'aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka sida warbixinta warkan ay ku eegeyso faadumo dahar cadow
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya marwe khadiijo maxamed diiriya ayaa kulan la qaadatay safiirka masar ee soomaaliya maxamed ibraahim waxa ay sheegtay in muqdisho ay soo gaartay daaq gargaar ah oo dowladda masar ugu timaaday shacabka soomaaliyeed gaar ahaan in looga jawaabo xaaladaha bini-aadinimo ee dalka kulanka labada dhinac oo ka dhacay xarunta wasaaradda gargaarka ayaa labada dhinaca muujiyeen sida ay muhiim u tahay in la iskaashado xaaladaha adag ee uu u baahan yahay iskaashiga wasiir khadiijo maxamed diiriya ayaa sheegtay in kulankan kan xigo si rasmi ahay wasaaradda ula wareegi doonto gurmadka arrintaasi oo loo xil saaray agaasimayaasha wasaaradda oo uu horkacayo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarkii iyo arrimaha bn wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka haddaan nahay in fursaddii ugu horeysay xilka intii aan la waraag la wareegay xafiiskana aan fadhiyo aniga iyo jaalkayga iyo safaaradda masar soomaaliya u joogto oo horkacaya safiirka in kulankeenii koowaadna uu dhaco kulankana oo kusoo beegmo isla doonasho ilaahay gargaarka bini-aadanimo ay soomaaliya ugu talagaleen oo asna muqdisho soo gaaray alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin walaalnimada wadajirka labada dal labada dowlad waxay ahayd mid soo jireen ah waxaanan jecelnahay inaan annagana sii dardargelino kaalinteeni safiirka soomaaliya u jooga dalka masar oo fadhiya muqdisho waxaan leeyahay safiir maxamed shukran jaziila sacaad safiir insha allah marka dowladda iyo dalka masarna waan uga mahad celinaynaa gacanta joogtada ah ay mar walba dalka soomaaliya ay dadkiisaba ay la garab joogaan kulankan kan ku xiga waxay noqonaysaa haddii allaha uwadda la ogolaado sidii arrimahaas si wada jira aan ula wareegi lahayn broseeskana agaasimaha guud iyo waaxyaha anigii wasiirkaba aan u xil saarnay inaan kala qayb galno maareeyaa guud oo wakaalada dhismaha horumarinta soomaaliya sareer guud bashiir maxamed jaamac ayaa qeyb ka ah oo aan codsanayna sidii howlahaas loo marsiin lahaa jidkii ay lahaayeen iyo dadkii loogu talagalay arrimaha bini-aadanimo si wax looga qabto safiirka masar u fadhiya soomaaliya maxamed ibraahim naasir ayaa xusay in ay sii wadi doonaan in ay soomaaliya garab taagan yihiin taasina ay tahay mid salka ku hayso xiriirka soo jireenka ah ee bulshada labada dhinac
I'm here representing Egypt and uh, working on providing this uh, donation from Egypt around 40 tons of, uh, of medical equipment and also drought response. It is part of a bigger support that Egypt is providing to Somalia. I'll be looking forward to be working with you and your team on, on enhancing this.
shacabka ku nool magaalada jowhar ayaa soo dhoweeyey jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka maamulkaasi cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa soo diray warkan
iyadoo maalnimadii shalay lasoo saaray jadwalka doorasho ee guddoonka baarlamaanka labaad ee hirshabelle ayaa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada jowhar waxa ay soo dhoweeyeen in doorashada wakhtigeeda ay ku dhacdo iyagoona sidoo kale ka hadlay diyaargarowga magaalada jowhar ee ku aadan doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabelle sidii madaxweyne oo tayo leh iyo gudoom gudoom oo baarlamaan sidii loo heli lahay ayaa ka socota dhaqdhaqaaqa magaalada jawiga aad uu degan yahay amnigu waa sugan yahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa waxaan su- waxa- waxa sugnaaba waxaa waaye eh, madaxweyne madaxweyne ku-xigeen iyo gudoomiye baarlamaan oo shaqeeyo hirshabeelle waxaan u baahanahay hirshabeelle afartii sano ka fiican hirshabeelle oo tayo leh hirshabeelle oo dhaqaaq badan ka samaysa magaalada guul aad ayaan rajaynaa insha allah hirshabeellena ha waarta insha allah Eh, maadaama baarlamaankii labaad ee hirshabeelle la soo dhisay hambalyaanu leenahay Eh, waxaan leeyahay iyaga marka hirshabeelle waxaa laga keenay meel dhib badan arrinkiinu xil baan soo dooranay oo xilkii waan helay uu noqonin ee waxaa la rabaa dadkaa iyo dalkaa inaad samata bixisaan taa iyagaan farayaa Eh, ha noqonina xildhibaanada horeeto waxyaalaha ay ku caanbaxaan oo aad loogu xaman jiray ayaa jira insha allahu tacaalaa maanta waxaa furani waa in baarlamaanka ama la taageero ama mataqaanaa eh, la mucaarad oo anigu ma ahi mucaarad waayo hantiilayaasha hirshabeellaan ka mid ahay dadka hirshabeelle wakhtiga badan ku soo bixiyey oo hirshabeelle oon jirin soo doonay anigu hirshabeelle shaqo uma soo doonan laakiin iyadaan soo doonay wayna dhalatay markii labaad Ee, waxaan leeyahay hambalyo waxaan kaloon hambalyaynayaa guddigii ee, farsamada ee soo dhisay dowlad ee, baarlamaanka hirshabeelle waxaan kaloon hambalyaynayaa odayaashii in muddo ah oo mataqaanaa waktiga ku soo bixiyey iyo dowlad goboleedka hirshabeelle intaba iyo cid kastoo juhdi ku bixisaba waan hambalyaynayaa hambalyo ayaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo magaalada jowhar ayaa noqonaysa midii labaad kadib aasaaskii dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho magaalada jowhar iyadoo maalimadii shalay la
roobabkii ka daaya xalay magaalada muqdisho ayaa ahaa kii isu socodka gaadiidka ee wadooyinka magaalada caasimadda ee dalka sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa inoo faahfaahin doona arrintan warbixin ku saabsan iyo sidoo kale sida saameynta ugu yeeshay wadooyinka muqdisho roobka guga oo xalay ka cortay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa saameyn xoogan ku yeeshay isu socodka gaadiidka iyo barakacyaasha ku nool magaalada muqdisho oo oo aan haysan hoy hoyay ka galaan roobka wadooyinka jenaraal daa-uud iyo soddonka ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey roobka gaar ahaan isgoyska fagax oo gebi ahaanba biyuhu fadhiisteen taasoo sababtay in gaadiidku isu gudbi waayaan labada dhinac ee wadooyinka aan idhaahdii wadada soddonka xaafadaha uu saameeyey roobka ayaa waxaa ka mid ah xaafadda warta sii yaale buuluxuubey barmoodo iyo kuwo kale qaar ka mid a gaadiidleyda kaxeeya mootobajaajta iyo caasiga ayaa sheegay in xiliyada roobabka ay dhibaato xoogan soo wajahdo inkastoo ay xuseen in wadooyinka qaar la hagaajiyey sidoo kale dadka ku nool kaamuka barakacyaasha ayaa wajahaya xaalad adag maadaama ay ku nool yihiin guryo ka samaysan cooshado oo aan gabaad uga noqon karin roobabka xoogan maamulka gobolka banaadir ayaa wada dadaalo ay ku ay ugu gurmanayaan amba ay ku yareynayaan saameynta ka dhalata roobabka ka daa caasimadda
dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa booqday goobihii uu saameeyey roobabkii saacadii lasoo dhaafay ka daaya muqdisho nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinaya
roob mihigaan ah oo dhowr sac ka daayay magaalada muqdisho ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay qoysas fara badan oo ku nool degmooyinka gobolka banaadir iyadoo qaar badanna ay ka barakaceen guryihii ay ku hooyanayeen kadib markii roobkii da-ay uu biyo dhigay xaafadaha magaalada muqdisho iyo wadooyinka caasimadda gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamul gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi ayaa kormeer ku tegay qaar ka mid ah degmooyinka uu sida gaarka u saameeyey roobka waxa uuna booqanayay guryaha ay biyo dhigeen daadadka roobka si loogu gurmado qoysaska ku nool kormeerkan gurmadka ah oo qaatay dhowr saacadood ayaa waaberigii saake lagu soo gabagabeeyey wadada soddonka iyo qeybo ka mid ah waaxda xaawataako ee degmada holwadaag oo ka mid ah goobaha uu sida ballaaran u saameeyey roobkii ka daayay magaalada muqdisho xaafadaha qaar ayaa adkeed in laysku gudbo kadib saameyn ballaaran oo uu roobku ku yeeshay wadooyinka xaafadaha magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamul gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi ayaa warbaahinta qaranka ugu warbixiyey roobkii daayay iyo saameynta uu geystay
maamul gobolka banaadir waxaa waaye wuxuu markasta diyaar u yahay in garab aan ka siino dadweynaha dhibaato kastoo haysato haddii ahaa lahayd biyaha iyo wixii kaloo ka badanba caaw dhibaatadan haysato waa biyo ummadda wax haysata iyo ummadda burka deganba iyo ummadda degan dabaqyada waxaan kula dardaarmaa ama aan ka codsan lahaa inay u gargaaraan dadka taagta daran haddii ahaa lahayd qaxootiga iyo kuwa aan waxaysan intaba haddii laysku gargaaro ilaahay noo gargaaraa waxaan rajeynayaa ummadda islaamka gaar ahaan soomaalida oo aan ku aqaano inay is ixtiraamaan inay isku gargaari doonaan roobku hadda waa uu joogsaday saacadda waa hadda shanta subaxnimo waaye ilaa hadda ma heeno khasaaro qof ku dhintay ma jirto inta badi ummaddani waa lasoo badbaadiyey markii laga reebo guri ku dumay holwadaag iyo waaxda xaawataako oo ayaduna burbur ka soo gaarsiiyey biyaha inta badi waraha iyo waxay fadhiyaan meelihii laamiyada insha allah waxaan xoogga saari doonaa waaga markoo baryane inaan ka saarno meelihii biyaha ay galeen waana mahadsantiin
nuur siciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa kala hadlay safiirka dalka masar xoojinta xiriirka iskaashi ee labada wadan xasan yuusuf fari ayaa faahfaahinaya
wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane belel maxamed cusmaan ayaa ku qaabilay xafiiskiisa wasaaradda arrimaha dibadda mudane maxamed ibraahim nasri safiirka jamhuuriyadda carabeed ee masar u qaabilsan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa labada dhinac ay falanqeeyeen xiriirka labageesoodka ee labada dal ee walaalaha u dhexeeya iyagoo carbaabay heerka wanaagsan uu gaaray isku duwidda iyo iskaashiga wadaagga labada dal danjire maxamed ibraahim nasri ayaa ugu hambaliyey mudane belel maxamed cusmaan mudane belel mudane belel cusmaan maxamed xilka loo magacaabay labaatanka oktoobar ee wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga isagoo ka mid ah golaha wasiirada cusub oo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo afar iyo labaatankii oktoobar ee codka kalsoonida ay ka heleen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya
bulshada ku nool magaalada beledweynena waxa ay soo dhoweeyeen doorashada ama qaabka doorasho ee u dhici doonto guddoonka baarlamaanka maamulkaasi cabdishakuur cusmaan cali ayaa warbixin arrintaasi ku aaday noo soo diray
magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa ka socda qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maadaama muddaxileedkii hay-adaha dowlad goboleedka ee afarta sane aan soo dhaafnay soo idlaaday qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeyey sida ay u socoto soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle
waxaan u arkaa wax jowhar ka socda wax mustaqbalka dhallinyarada reer hirshabeelle aada ugu fiican sababtoo ah hirshabeelle inay dowlad dhisataa iyada ayaa micnihii mustaqbalkeeda danaheega iyo rajada dhallinyarada soo koraysa iyo jiilka dhallinyarada mustaqbalka leh inay hirshabeelle dowlad ah oo dhisanta oo mustaqbal fiican leh oo hirshabeelle horumarta in micnihii la sameeyo waa wax qiimo badan jowhar waxaa ka socda saa ognahaybo doorashadii hirshabeellada labaad ama hirshabeellada cusub tii hore wakhtigeeda ayaa dhammaaday saa ognahayba hirshabeelle cusub ayaa doorashadeeda ay socotaa waxaa la doortay xildhibaanadii waxaa la dhaariyey shalay ugu dambeysay xildhibaanadii dowlad goboleedka hirshabeellada labaad sidoo kale jadwalka maanta ay soo saareen guddoomiyaha iyo guddigii qabanqaabada guddoomiyaha doorashooyinka micnihii guddoomiyaha maamul goboleedka hirshabeelle baarlamaanka ayaa waxaa la filayaa afarta bisha in la doorto guddoomiyaha baarlamaanka ee hirshabeelle sidoo kale afarta bisha markii la doorto waxaa lasii filayaa in la doorto madaxweyne madaxweyne ku-xigeen golo wasiiro hirshabeelle micnihii oo mustaqbal fiican leh saa ognahayba baarlamaanka haddeer ay soo xileen odayaasha dhaqanka iyo ugaaska ugaasyada baarlamaankii hore waa ka taya fiican yahay waxaa ku jira dhallinyaro aad u aqoon badan aqoon-yahano ah hadda waxaan rabaa inaan uga digo in aan wax caqabadaysan la suubin in talada layska soo gaaro in hirshabeelle shalay wixii ka qaldamaay oo qalad ahaa ee jiray in meesha laga bixiyo in wax dadku ay ku naaloon karaan ay helaan waxba ma soo binayso soddon qof iyo afartan qof iyo labaatan qof iyo toban qof oo meel in lagu soo xareeyo ama boqol qof oo liyaa xildhibaanaad tihiin oo midba meel ku baaba'o ayaga dadka xildhibaanka ereyga xildhibaan horta in la garsiiyisaba in la garto waa loo baahan yahay senator qofka markuu noqonayo wuxuu ku noqonayo member of parliament inuu yahay nin danta guud iyo shacabka baahidooda ka turjumaya inuu yahay waxaan talo fiican oo ra'yi ah waxaa laga yaabaa hadalkayga inuu dadka qaar maanta dhibaayo laakiin maanta maalin ayana ka sheekaysan doontaan sidoo kale qaar ka mida bulshada ayaa ku taliyey in loo baahan yahay in dib heshiisiin loo sameeyo bulshada ku nool labada gobol si meesha looga saaro shakigii ka dhashay dagaaladii sokeeye ee labada gobol ka dhacay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdixakiin maxamuud xasan kuna nool magaalada beledweyne runtii haddaan fikir ka dhiibto howsha juhar ka socota waxaa la sadar muuqdo su-aalka dhan waxaana ugu micnaynaya waxaa waaye wax haddii la dhisaayo waa in la wada wadaagaa wixii la dhisaayna ay noqdaano wax birri mustaqbal yeelanayo balse laakiin marka hadda fiiriso waxaa u malaysaa in aana laga rabin inay wax mustaqbal ay yeeshaan inay laga rabin waxa ka soo baxa juhar waxaa waa qof biniaadan oo diidan ma jiro inay dowlad dalkan yeelato oo nidaam saxe la helo cid diidan ma jirto balse laakiin dadku waxay diidayaan waxaa ah korrubshinka isdabamarinta xoog sheegashada iyo gurigaygaa lagu dhisaaya waxaan rabaan dhisaaya dadka waa taas waa midday ka qaylinayaan inta badanna reer hiiraan aysa jeclan iyadoo doorashadii federaalka iyo hirshabeelle ay soo hoos galeen hirshabeelladii jirtayna kama sii shaqaynin heshiisiin iyo waxyaalihii looga baahnaa waxaad moodaa maanta afar sano ka hore meeshay joogtay inay weli joogtay hirshabeelle waa jirta ogtahay madaxweynihii hore hirshabeelle waa la bedelay mid kalaa haddana dib loo doortay waxaan isleeyahay hirshabeelle maantana heshiis ugu ma ahan iyadoo banaanbaxyo iyo hadal iyo doob ay jiraan ayaa la yidhi hirshabeellaa la dhisayaa oo dowladdii federaalkeed iyo wasaaraddii arrimaha gudaha oo hirshabeelle iyo dowladda federaalkeed way boojiyeen
codkaasi aad dhegeysanayseen waxaa uu dambeeyey warbixintii cabdishakuur cusmaan cali maamulka galmudug ayaa bilaabay buufinta ayax ku habsay deegaano ka tirsan gobolka mudug si looga hortago khatarta u keeni karo dhulka beeraleyda ah iyo sidoo kale dhulka cagaaran ee xooluhu ay daaqaan khadiijo xasan cabdi ayaa faahfaahinaysa
deegaano ka tirsan galmudug ayaa waxaa laga bilaabay buufinta ayaxa oo faraba-an uu ku hayo waxaana howshaasi hogaaminaya wasaaradda beeraha galmudugga deegaanada howshani laga fuliyaya waxaa ka mid a sabti maale iyo weliba afrax muuse waxaana xoola dhaqatada deegaanka ay cabashadooda la wadaageen xubno ka socda wasaaradda beeraha galmudug iyo xildhibaan mursal yuusuf xeefo oo ka tirsan golaha wakiilada galmudugga xildhibaan mursal xeefo ayaa dadka deegaanka la hadlay waxa uu yidhi waan aragnaa dhibaatada deegaanka ka jirta oo ayaxa oo ah culays badan wax kasta oo nagu qaadato waan dadaalaynaa suurtagalna ma ahan suurtagalna ma ahan in hal mar la cirib tiro laakiin wasaaradda beeraha galmudug waxa ay rajeynaysaa inay soo badiso qalabka loo adeegsado buufinta ayaxa xildhibaankani ayaa ugu baaqay cid kastoo arrintani ayaxa wax ka qaban kara inay soo gurmato maadaama deegaano ka tirsan galmudug gaar ahaan galgaduud uu dhibaato weyn ku hayo ayaxu
warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad degeysanaysaan iminkana wararka dibadda mushrixiinta xisbiyada dalka maraykanka ayaa wada ololahooda ku aadan doorashooyinka iyagoo maray gobollo ka mid ah dalkaasi maraykanka musharaxa xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka john baiden ayaa waxa uu ololihiisa ku aadan doorashada ka dhici doonta dalkaasi maraykanka maalinta brito ah waxa uu ka wadaa waa dalkaasi maraykanka waxa uu ka wadaa qeybo ka mid a waddankaasi waxaana uu tegay gobollo ka tirsan dalkaasi si uu horey ugu sii wado sare u qaadista kalsoonida dadka ay ku qabaan isagoona doonaya inay doortaan dhinaca kale madaxweynaha xilkiisu sii dhammaanaya ee hogaamiye xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi maraykanka donald trump ayaa isna maray ama soo maray shan gobol oo ka tirsan dalkaasi kuwaasi oo ugu badan inuu doonayo in codadkooda ay siiyaan marka la gaaro maalinimada ama maalinta doorashadu ee dalkaasi ka dhacayso john baiden ayaa waxa uu sii wadi doonaa inta laga gaarayo maalin mid waa marka doorashooyinka ay dhici doonaan si codadkooda uu u helo dalkaas dadka maraykanka ee madowga shaqsi ahaantiisa iyadoo dadkuna si xun u saamaa dadkaasi uu si xun u saameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban baiden ayaa yidhi maalin walba waxaanu u taagannahay dadka madowga ee maraykanka ee mar walba ay helaan xuquuqdooda waxa uu sheegay inay yihiin dadkaasi dad dhibanaal ah haddii ay doortaanna uu ballanqaadi doono inay xuquuqdooda heli doonaan gabadha lagu magacaabo kamala harris ayaa iyana waxay noqonaysaa ku-xigeenka marka loo doorto bayden madaxweynaha dalkaasi maraykanka iyadoona waddo ololaheeda ballaaran ee taageerada uga dalbanayso dadka maraykanka ee dalkaasi warka subax oo dhegeystayaal ka dhegeysanaysan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi uu ku dhan yahay ciddi warka uu seegana waxay dib uga heli karaan beejka internetka aynu ku leenahay ee redio muqdisho dot net idina waad ku mahadsantihiin la socodka warka